aan ku bilowna guddiga doorashada ee maamul goboleedka puntland ayaa soo saaray natiijada hordhaca ee doorashada golayaasha deegaanka ee toddobaadkan laga qabtay degmooyinka garowe godob jiiraan iyo dangaroye ee gobolka nugaal doorashooyinka saddexdan magaalo oo markii hore loo qorsheeyey in la qabto dhammaadkii sanadkii hore ayaa u baaqday sababa la xiriira xiisad ka dhalatay khilaaf soo kala dhex galay maamulka madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo mudaxleedkiisa uu wakhtigaasi gabaabsi ahaa iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta deegaanka oo si weyn uga soo horjeestay haddaba natiijada hordhaca ah ee ay guddiga ku dhawaaqeen ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey gudoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka nugaal ee puntland maxamed cumar
tirada guud ee codaysay dadweynaha saddexda degmo ku nool waxa ay noqonaysaa soddon iyo toddoba kun iyo soddon iyo laba qof waxaa ansaxay oo codad saxa noqday soddon iyo afar kun toddoba boqol siddeetan iyo shan cod waxaa xumaaday ama khaldamay laba kun laba boqol iyo afartan iyo toddoba kuraasta ay ku tartamayeen axsaabtu waa siddeetan iyo kow kursi waxaan halkan ka helaynaa oo sidoo kale kusoo gudbinaynaa shaxda xisbi walba uu ka helay saddexda degmo iyo tirada kuraas ay u goysay codadkii uu helay iyo tirada kuraas ay u goysay xisbiga runcad waxa uu ka helay saddexda degmo laba kun hal boqol iyo soddon iyo toddoba cod oo u dhiganta afar kursi xisbiga shaqaaluhu waxa uu ka helay kun afar boqol iyo siddeetan oo u dhiganta saddex kursi xisbiga sincad waxa uu ka helay saddexda degmo shan kun afar boqol iyo saddex iyo toban oo u dhiganta saddex iyo toban kursi xisbiga kaah waxa uu ka helay saddexda degmo labiyo toban kun boqol siddeetan iyo saddex oo u dhiganta siddeed iyo labaatan kursi mideeye waxa uu ka helay saddexda degmo saddex kun hal boqol iyo siddeetan iyo saddex oo u dhiganta toban kursi mustaqbal waxa uu ka helay saddexda degmo kun shan boqol iyo konton oo u dhiganta laba kursi horseed waxa uu ka helay lix kun toddoba boqol iyo afartan iyo afar oo u dhiganta toddobiyo toban kursi ifiyo waxa uu ka helay laba kun hal boqol siddeetan iyo shan cod oo u dhiganta afar kursi wadarta guud ee codaysay dadku oo codadkooda uu ansax noqday waxa ay noqotay soddon iyo afar kun siddeed boqol toddobaatan iyo shan siddeetan iyo kowdii kursi ee lagu tartamayeyna sidaasay ku buuxsameen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u hambalyeynayaa aan waxa weeyaan ugu bogaadinayaa dadaalkii iyo waxa weeyaan xasiloonidii iyo nidaamkii ka socday goobihii codbixinta dadweynihii ka soo qayb galay codbixinta shaqaalihii ka shaqaynayey ciidankii amniga iyo dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay inay hawshaas aynu ku dhammaato si xasilooni ah
dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo bogaadiyey doorashada ayaa sheegay inay ku dhacday si nabadgelyo ah oo aysan jirin cid wax ku noqotay shacabkana ay muujiyaan bisayl wuxuu ammaanay xisbiyadii kala qayb galay doorashada
waxaa ilaahay mahaddiisa inaanan cidno ku dhiman si amni darteed ah inaan cidi ku dhaawacmin inaan cidi isku xagxaganin waxaa la muujiyey xadaarad waxaa la muujiyey bisayl waxaa la muujiyey dadka reer puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan waxaan u rajaynayaa sidoo kaleeto xisbiyadii ka qayb galay ee sagaalka ahaa dadaalka faraha badan ay sameeyeen oo aan kala go-a lahayn oo muddadii u dambaysay ololaha uu socday ee u socday sida ay ugu qanciyeen bulshada saddexdaas degmo inay codaynta u soo baxaan oo si hufan uga qayb galaan siciid deni ayaa dhinaca kale sheegay in qabsoomidda doorashada ay tahay shaqo adag oo muddo dheer la sugayey taasoo abuuri karta kalsooni dadkana ay muujiyaan siday ugu fududdahay inay madaxdooda dooran karaan isagoo tilmaamay in maamulka iyo shacabkaba ay wadajir u qabteen shaqadan waa shaqo aynu wada qabannay dhammaanteen hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab waxaad moodaa jabta hore u soo socday in uu gebageba yahay runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer puntland wax wanaagsan oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan waxay kaloo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee soomaaliyeed aan u rajaynayno iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaanoo kaleeto ay tiigsan doonaan waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen waa shaqo abuuri karta kalsooni waa shaqo abuuri karta haddii ilaahayno dowladnimada oo raagta oo rasiin noqota haddaba dhammaystirka doorashada golayaasha deegaanka maxay uga dhigan tahay puntland maxayse yihiin waxyaabaha laga baran karo ayaa weydiiyey aadan maxamed ciise gaadaale oo laba goor oo hore u tartamay jegada madaxweynaha puntland kana mid ah dadka u ololeeya doorashada qofka iyo codka
waxa uga dhinta waa cusub oo beriyey iyo deelo cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa iyo in ay tahay tallaabadii koobaad tan ku xigtan ay noqon doonto in qof iyo cod lagu doorto madaxweynaha iyo baarlamaanka ama xildhibaanada mateli doona puntland soomaaliyana waxay u tahay waa beryey
adiga dhowr jeer oo hore madaxweyne ayaad u tartantay laba goor oo hore nidaamkii ay puntland wax ku dooran jirtay iyadoo wax kusoo dooranaysa marka hadda golayaashii deegaanka ayaa lasoo dhisay ama doorashooyinkoodii la aaday marka puntland xaggee hadda kasii aadi doontaa markaan maxaa xiga
markan waxa eegi doonaa anigu intaan u baratamayay oo dhan waxaan u baratamayay qof iyo cod in la gaaro waana ogaa ka hor inay ummaddu dad yar u xeraysan tahay oo la gadanayo ama la laaluushayo maanta waxaa xiga oo loo socdaa oo ay iman doontaa in loo codayo qof iyo cod oo lagu doorto xildhibaanada puntland oo dhan kasoo matelaya saddex iyo soddonka meelood oo hadda laga codeeyey ama saddex iyo soddonka xirmo oo la sameeyey iyo madaxweynihii puntland inuu ku soo bixi doono ayna tahay wixii lagu taamayey ayna adkaan doonto in hadda kadib dad la iibsado maxaa yeelay dadka intaa la-eg oo laga soo bilaabo boosaaso ilaa gaalkacyo ilaa iyo galdago ilaa iyo maxaanku idhaahdaa xuduudaha dalka oo puntland lama gadan doono marka waxay uga og tahay xorriyad cusub dimuqraadiyaddii oo hadda hadda run ahaan u sooroobaysa amniga waddankoo soo xoogoobaya hadda marka doorashooyinkaasi dhacay golayaasha deegaanka maxaa laga baran karaa marka haddii aada soo koobto waxaa laga baran karaa kow wixiina aan oran jiray lama qaban karo oo boqolka cudur lagu ridi jiray ammaan baan loo qaban karin dhaqaalaan loo qaban karin stability inaan dadku waddanku istiqraar lahayn baan loo qaban karin wixaas baa dhab baa baaba'ay waa la qaban karaa waana la qabtay waana la qaban doonaa waxay keeni doontaa marka kalsooni dadkii oo dhan wada gasha gobollada soomaaliya oo dhan baa hadda kadib aan ogolaanayn mar dambe koox yari ay matasho oo ay dadka oo dhan ay yidhaahdaan waaba tanaa horteennay taallaa ma aha wax laga sheekaynayo lixdankii ma aha eh waa laba kun iyo afar iyo labaatankii waana ay suuro gashay marka dalka oo dhan bay waxay u tahay darsi cad maamulka puntland oo la yegleelay sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii ayaan ilaa iyo hadda qabanin doorashada qofka iyo codka ah iyadoo ilaa xilligaas wax lagu soo dooranayay nidaamka qabaa'ilka ee lix iyo lixdanka xildhibaan ee odayada dhaqanka ay soo xulaan laakiin hadda waxay dadkeeda rajeynayaan inay markii ugu horreysay u gudbaan xanaanka qofka iyo codka ah oo muddo dheer ay soo sugayeen dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo